waxaynu ku bilowna shir madaxeedka dalalka kuba hubay dalada iskaashiga iyo dhaqaalaha dalalka bariga africa marka lasoo gaabiyo la yiraahdo e a c ee ka socday magaalada caruusha ee dalka tanzania ayaa jimcihii shalay isku raacay in la dedejiyo xaqiijinta iyo dabagalka codsi ay soomaaliya u gudbistay dalalkan oo ay ku doonayso inay ku biirto daladaasi soomaaliya ayaa mar kale oo horey sidan u codsatay kubiirada daladan hase yeeshee ma suuragelin mana loo soo dirin guddi xaqiiqraadina oo go-aan ka gaara soomaaliya si ay u buuxiso shuruudaha go-aanka ay madaxda daladaasi ay gaareen shalay ayaa ka dhigan in hanaanka ay soomaaliya ugu biirayso ururkaasi in uu bilowday muddo laba sannadood ah islamar ahaantaasina uu qaadan karo tirinta lamid a dhinaca kale madaxtooyada soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay muhiimadda ay leedahay in soomaaliya ay ka mid noqoto daladaasi bulshada bariga afrika ee e a c afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdikariin cali kaar ayaa arrimahani waxa uga warramay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir maxamed samakaab
aad baad walaal umahadsan tahay samakaab safarka madaxweynuhu uu dalka tanzaniya ku tegey magaalada caruusha wuxuu daba socday martiqaad uu ka helay wadamada ku midoobay ururkaas oo madaxweynaha lagu martiqaado
marka maadaama ururkaas aysan soomaaliya ku jirin maxaa isleedahay muhiim ayuu ugu yahay in soomaaliya ay ka qayb gasho shirka ururada wadamadaas ku bahoobay soomaaliya ururkaas inay ku biirto waxay codsatay oo arjiga gudisay march labadii kun iyo labaiyo tobanka intaa brocesska socday mar dhexana markii dowladii maxaan dhahdaa madaxweyne xasan isbedeshayna broceskii wuu joogsaday oo gaabis baa ku dhacay maadaama xiriirkii dowladahaasi uu aanu sidii loo baahnaa noqon marka iminka kani wuxuu ahaa dibi soo nooleyn ee codsi hor leh ma u ahayn codsigii hore ay dowladda gudbisay unbaa la doonayay in dib loo loo gareeyo
cabdikariin soomaaliya maxay ka faa'iideysaa inay ku biirto dalalka ku midaysan dalada bulshada ee bariga africa ee e a c
okay waxay ka faa'iideysaa wadamada africa bariga africa waxaa waktigan la joogo ku midaysan toddoba wadan guud ahaana tirada dadka wadamada ku nooli waa saddex boqol iyo shan iyo toban milyan oo ku dhow dhow dadka maxaan idhahdaa america ku nool iyo dadka yurub ku nool waa suuq ballaaran waa wadamo maxaan idhahdaa qaar badan oo ka mid a aanu horeyba ulahayn xiriir ganacsi asha dhaqaale waxa ay yeelan doonaan suuq guud oo suuq suuq wadaaga oo toddobada waddan ka dhexeeya bay leeyihiin waxaa kaloo ay leeyihiin common custom wax la yidhaahdo oo ah in cashuuraadka badeecada muqdisho laga dejiyo inay koonga gaari karto iyadoo aan cashuur kale la cashuurin oo cashuurtii soomaaliya qaaday uun ay halkaa ku marto marka dadka soomaaliyeed oo toddobada waddan ee aan ku midaysan na aada u jooga haddii ay ganacsi noqon lahayd ama ay siyaabo kale inay ku tageen noqon lahayd kow iyo labo dadka soomaaliyeed oo u badan dad ganacsataha oo hal abuurka iyo xiradaha ganacsiga aada ugu xeel ugu xeel dheer wadamadan geeska africa bay waxay u furaysaa suuq ballaaran oo saddex boqol iyo dhowr iyo toban milyan ka kooban waxa ay soomaaliya siinaysaa fursad ballaaran oo suuq ganacsi ka kooban ilaa shan saddex boqol iyo dhowr iyo toban milyan oo dada marka dhaqaalaha soomaaliya soo kabashadiisa iyo horumarinta soomaaliya guud ahaan saldhigashada dowladnimada waxaasoo idil bay wax badan ka taraysaa marka aanu wadamadaa ka mid noqono oo iskaashiga dhaqaalaha iyo midka ganacsigaba aanu noqono xubn xubin buuxda wax weyn weyn weyn baa kusoo kordhi doona maanta soomaaliya iyadoo aanu wadamadaa ka mid ahayn kenya iyo tansaniyaba waxaanu la leenahay xiriir ganacsi oo qoto dheer oo wax ku ool u ah dad badan oo ganacsata soomaaliyada haddii intaa lasii baahiyo la ballaariyo wadamo kale lagu daro la fasaxo oo cashuuraadka iyo waxaan iyo common custom aanu yeelano common marketka wuxuu ka mid ah waxyaalihii suuqa shirka lagu soo hadal qaaday marka soomaaliya wax weyn baa usoo kordhi doonaa dhaqaal ahaan iyo horumar ahaan intaba waxaad sheegtay badeecadii muqdisho laga dejiyo inay gaari karto dalkaasi marka halkee la marsiin doonaa badeecadahaasi iskaashiyada iskaashiga wadamada ka dhexeeya ganacsiga iyo dhaqaalaha keliya kuma koobna waxaa iyana ku jira kaabayaasha dhaqaalaha oo wadooyinku ay soo gelayaan halka ay su-aashaadu daaran tahay maanta markii aanu shalay joognay caruusha waxaa jirtay wado corridor caruusha corridor la yidhaahdo oo mombaaso iyo isku xiraysay wadooyin meel wado ciriiri ahayd oo maaragtay conjection badani ka jiray samaynaysay oo madaxweynuhu uu wax ka furay marka soomaaliyana horumarinahaas faraha badan ee ku saabsan kaabayaasha dhaqaalaha qayb bay ka noqon doontaa maanta oo kaabayaashaeeda dhaqaaluhu siday u liitaan aad ka warhaysana already kenya wax badan oo ganacsiga baan wadaagnaa intaasoo la enhance la kordhiyey oo la hagaajiyey oo maxaan idhahdaa kaabayaal dhaqaale lagu lagu kabay oo labada dhinacba ah waxay wax weyn ka tari doontaa isku socodka dadka ganacsiga korkoca dhaqaalaha iyo horumarinta intaba
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdikariin cali kaar wuxuu u warramayay wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed mursal